أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo dagaallo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey maleeshaadka riddada ayaa mar kale maanta waxay ka dhaceen duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya walaac xooggan ayaa laga muujiyey aqbalaada codsigii dowladaha kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay ka soo saareen shirkii kambaala dowladda itoobiya ayaa guluf milatari oo ka dhana jabhadda t b l f ka bilowday gobolka tigrey ee waqooyiga itoobiya munaasabadda ay ku qalinjabinayeen arday dhammaysatay machadka qurduba iyo iskuulka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada ceelbuur ee wilaayadaasi xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ku dhowaad afartan arday oo ka qalinjabisay akhrinta iyo qoraalka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhaba عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran dagaallo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey maleeshaadka riddada ayaa mar kale maanta waxay ka dhaceen duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan haddaba waxaanu goordhow dagaaladaasi wax ka weydiinay walaalkeen ismaaciil salaad bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka sida maalmahanba wararkeenna aad ku dhegaysanayseen dagaallo culus ayaa waxa ay ka dhacayeen duleedka deegaanka teedaan oo ka tirsan wilaayada hiiraan mar kale maanta dagaallo culus ayaa waxa ay ka dhaceen duleedka deegaankaasi teedaan dagaaladani waxaa qaaday ciidamada mujaahidiinta waxaana dagaaladu ay ka dhaceen meel lix kilomitir u jirta deegaanka teedaan halkaasi oo xere ay ku lahaayeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo halkaa deganaa ciidanka mujaahidiinta ayaa barqanimadii maanta waxa ay dagaallo iyo qaraxyo ku qaadeen xeradii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen afaafka hore ee deegaanka teedaan saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaaladu ay ahaayeen kuwo aad u culus oo khasaare beexad leh cadowga lagu gaarsiiyey faahfaahinno hordhac ah oo saraakiisha ciidanka mujaahidiintuna soo gaarsiiyeenna waxay tilmaamaysaa in dagaaladii maanta dhacay lagu dilay in ka badan toban askari oo murtadiin ah oo qaarkood saraakiil ay ahaayeen halka lagu dhaawacay in ka badan labaatan kale sidoo kale waxaa xusid mudan in dagaalkii maanta lagu gubay gaadiid dagaal oo ay lahaayeen maleeshiyaadka riddada oo ku sugnaa xerada weerarka lagu qaaday gaadiidkaasi ayaa la tilmaamayaa inay goobta ku basbeeleen kadib markii mujaahidiintu qaraxyo la beegsadeen xaaladda goobtii dagaalku maanta ka dhacay ee afaafka hore ee deegaanka teedaan ayaa iminka degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta shalay sidoo kale waxaa halkaasi ka dhacay dagaalo qaraar oo lagu dilay ku dhowaad labiyo toban murtadiin ah oo saraakiil ay ku jirtay waxaa sidoo kale jirtay in shalay dagaaladii dhacay mujaahidiintu kusoo qaniimaysteen gaari nuuca cabdibilaha ah oo uu saarnaa qori dhashiika ah oo mujaahidiintu ay soo furteen maalmihii lasoo dhaafay duleedka deegaanka teedaan ciidanka mujaahidiintu howlgallo ballaaran ayay ka wadeen oo lagu sifeynayay maleeshiyaadka murtadiinta deegaanadaasi ku sugnaa iyadoona toddobaadkii tegey iyo toddobaadkanba dagaallo lagu dhiigbixiyey maleeshiyaadka murtadiinta ay halkaa ka dhaceen wixii kusoo kordha dagaaladii maanta iyo qaraxyadii ka dhacay duleedka deegaanka teedaan insha allahu tacaala waxaanu kusoo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda mahadsanid ismaaciil faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan howlgalladan oo ka kala dhacay wilaayaadka gado shabeellada dhexe hiiraan iyo shabeellada hoose ayaa lala beegsaday kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona xog dheeraada laga helaya howlgalladaas dhanka wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta gaar ahaan kuwa jubbaland ay ku leeyihiin duleedka degmada doolow gaar ahaan dhanka wadada aada degmada beledxaw dagaalkan inta uu socday ayay maleeshiyaadka murtadiinta xerada isaga carareen waxaana si buuxda gacan ku haynta xeradaasi oo la wareegay ciidamada mujaahidiinta inta la xaqiijiyey dhimashada waa hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabi jiray sakariya shimbirey dhaawacna waa laba murtad oo lagu kala magacaabo guuliye nuur cusmaan iyo siyaad kunays qanimada waa laba qori oo akay afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda dhanka wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta burundi iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada mahadaay waxaana dagaalkaasi khasaare naf iyo maala lagu gaarsiiyey cadowga allaah bakhtiga inta la xaqiijiyey waa laba askari oo burundeys ah dhaawacana waa saddex kale oo isla burundeys ah dagaalkaas waxaa lagu gubay keedkii hubka ee xerada ciidamada burundi sidoo kale waxaa dagaalkii xalay lagu gubay gaari nooho ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka riddada dhanka wilaayada shabeellada hoose qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay fariisiin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaare gaaray cadowga alleh isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliyana faahfaahin ayaa ka soo baxaysa khasaaraha cadowga ku gaaray duqeyn habeen hore ka dhacday xero ku taalla gudaha degmada buulaburde dhimashada waa laba askari oo murtadiinna dhaawacana waa afar kale weeraradan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli geesyada towxiidku ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta mahadsanid abuuxasaan walaac xoogan ayaa laga muujiyey aqbalaada codsigii dowladaha kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay ka soo saareen shirkii kambala sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen camaar cabdulqaadir kadib war murtiyeedkii hogaamiyaasha saliibiyiinta afrikaantu ay jimcihii la soo dhaafay ka soo saareen shirkii lagu soo gunaanaday kambala kana codsadeen qaramada midoobay in siddeed iyo toban bilood loogu daro muddada howlgalka eyusom ayaa waxaa soo baxaya walaacyo laga muujinayo aqbalaadda dalabkaasi citizen tv oo ka mid ah telefishinada ugu daawashada badan waddanka kenya ayaa warbixin lagu daabacay qaybtiisa dhijitaalka ah lagu sheegay in uu jiro walaac xooggan oo falaqeeyaal caalami ah ka bixiyeen aqbalaadda codsiga afrikaanta sida ay warbixintu ka dhawaajisay falanqeeyaashu waxa ay sheegeen in fursadaha lagu sii wadi karo howlgalka ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha ah ee isbahaysiga eyusom ay aad u yaryihiin marka la eego mowqifka adag ee maraykanka marka la eego mowqifka adag ee maraykanka solomon derso oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee ammaani afrika ayaa isagoo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi waxaan ka shakisanahay in ay jirto fursad macquul ah oo lagu sii wadi karo howlgalkan haddii aanu maraykanku ka laaban go'aankiisa ku saabsan unsos sidoo kale warbixintu waxa ay soo xigatay diblomaasi sare oo ka tirsan midooda afrika kaas oo wakaaladda wararka ee e f b u sheegay in go'aanka dowladda saliibiyadda ah ee maraykanku ay ku dhawaaqday uu u muuqdo mid aan dib looga noqon karin citizen digital waxaa kale oo uu ka shanqariyey in midowda afrika keligiis uusan awoodi karin in uu daboolo dhammaan kharashaadka howlgalka macatab udirirka ah ee ciidamada murtasaqada afrikaantu ay ka wadaan soomaaliya xarunta cilmi baarista ee balqiis oo fadhigeedu yahay muqdisho oo warbixintu soo xigatay ayaa iyaduna sheegtay in kharashaadka howlgalka ee unsos ay sannadkan gaareen nus milyan dollar taas oo saddex jeer ka badan miisaaniyadda eyusom diblomaasi ka tirsan midowda afrika oo citizen digital ay soo xigatay ayaa isna yidhi midowda afrika xal ma hayo runtiina ma jirto doorasho kale oo aan ka ahayn in howlgalka midowda afrika lasoo afjaro ka hor inta aan la xidhin unsos haddii kale waxaan wejihi karnaa xaalad aan xitaa awoodi kari weyno inaan ku daadgurayno ciidamadeenna soomaaliya mareesa kahasuudeeso oo ah falanqeeyo ka tirsan maxadka daraasaadka amniga ee magiciisa loo soo gaabiya isis oo isaguna afka furtay ayaa sheegay in haddii ciidamada afrikaantu ay baxaan ay mujaahidiinta al-shabaab la wareegi doonaan soomaaliya sidii daalibaan oo la wareegtay afghanistaan maalin ka hor ayay ahayd markii xarunta uganda ee kambala lagu soo gebagabeeyey shir socday muddo saddex cisho ah kaas oo dalalka afrikaanta ee ciidamadoodu duulaanka ku joogaan soomaaliya ka soo saareen codsi ay doonayaan in muddo ku dhow laba sano loogu daro howlgalka eeyusom mahadsanid camar dowladda itoobiya ayaa guluf milatari oo ka dhana jabhadda t b l f ka bilowday gobolka tigray ee waqooyiga itoobiya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani moxamed dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga itoobiya iyo maleeshiyaadka jabhadda xureynta dadka tigreega ee t b l f ayaa ka qarxay meel aan ka fogeen xuduud beenaadka ay wadaagaan itoobiya iyo suudaan ilwareedyo xog ogaal ah ayaa sheegaya in dagaalku ka bilowday dhanka magaalooyinka walqeyti iyo humeyra ee ku yaal xuduud beenaadka u dhexeeya itoobiya iyo suudaan waxay si gaar ah xabaddu uga bilaabatay aagga shiraaro ciidamada lugta kuwa cirka iyo kuwa qalabka culus ku gaashaaman ayuu nidaamka abeey ka howlgeliyey aaggaasi waxayna wararku sheegayaan in dagaalka qarxay ay etoobiya u adeegsanayso diyaaradaha dagaalka sida kuwa daroniska wargeyska burkina oo soo xiganaya bayaan rasmi ah oo ay shalay soo saartay jabhadda t b l f ee fadhigeedu yahay maqale ayaa sheegay in jabhaddu shaacisay dagaalka ballaaran ee ka qarxay gobolka maamulka abi axmed ay ku eedeysay inuu qaaday weerar ka bilowday jihada bari ee xadka canfarta bayaanka t b l f ayaa lagu sheegay in dagaalku bilaabmay aroornimadii hore ee shalay waxayna ujeedka weerarka ku sifeeyeen mid lagu doonayo in lagu caburiyo madax bannaanida maamulka tigree t b l f waxay ku eedeysay dowladda uu hogaamiyo abiy axmed inay jebisay waxay ku sheegtay xeerarka caalamiga ah iskuna dayday inay si xoog ah ku burburiso hay-adaha amniga gobolka ka hor weerarka shalay ka qarxay gobolkaasi weerarka shalay qarxay ayay ku sifeeyeen dagaal ballaaran oo uu nidaamka abiy axmed ugu soo diyaargaroobay kuna doonayo in lagu tirtiro t b l f shacabka tigreega ayay jabhaddu ugu baaqday inay feejignaan amni muujiyaan xogaha howlgalka milatarina ay si joogto ah u bixin doonaan saraakiisha amniga mahadsanid cabdulqani munaasabadda ay ku qalinjebinayeen arday dhammaysatay machadka qurduba iyo iskuulka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen cismaan axmed dhubow waxay ahayd xafladda qalinjibin ah oo loo sameeyey ardayda dhigata machadka qurduba iyo iskuulka dugsiga hoose iyo dhexe al anwaar kuwaas oo ka gudbay marxaladda dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe halka sidoo kalena ardayda kale ee dhigata machadka qurduba ay ka gudbeen islamarkaana isu diyaarinayaan inay ku biiraan jaamacadda alqima xarunteeda magaalada jilib munaasabadda oo lagu qabtay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ayaa lagu sagootiyey toddobaatan iyo lix arday oo kasoo qalinjibisay machadka qurduba iyo iskuulka hoose dhexe ee al anwaar iyadoona halkaasi ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo waxgaradka waalidiin maamulka mucalimiinta iyo ardayda iskuulka al anwaar iyo machadka qurduba qaar ka mid a ardaydah ayaa jeediyey kelimaad ku saabsanaa qalinjibintooda walaa yafuutunaa an nucabira can imtinaanina alcamiiq liaabaa'ina wa ummahaatina wa usrina alkariima الذين كانوا السند والداعم بعد توفيق الله تحملوا معنا مشقة الطريق ورافقونا بالدعاء والتشجيع والصبر حتى وصلنا إلى هذه اللحظة السعيدة أيها الإخوة الأحباب لم نتشارك لبن الأمهات ولكننا تشاركنا لبن المحن والابتلاءات في طريق العلم والتعلم تشاركنا لأواء هذا الطريق في إصرار أقرب إلى الخيال ومهمة من الصعوبة بمكان ويصعب أن تخطر على بال ويرى الصابر أن القبض على الجمر سهل المنال وبعد سنوات من التعلم والاجتهاد تقف الدفعة الثامنة شامخة وهي تحمل شهادات التخرج لا باعتبارها نهاية الطريق وإنما بداية مرحلة جديدة من العطاء والعمل وتحمل المسؤولية فالشهادة التي بين أيدينا ليست غاية في ذاتها بل عهد بأن نكون سفراء للعلم وقدوة في الأخلاق ورسلا للخير والإصلاح نسهم في بناء المجتمع ونخدم أمتنا بإخلاص وإتقان وفي هذه المناسبة المباركة نجدد شكرنا لله تعالى ثم الإدارة معهد قرطبة وأساتذتنا الأفاضل وآبائنا وأمهاتنا maamulayaasha macadka qurdubah iyo iskuulka lanwaar ayaa dhankooda ka hadlay xafladda muhiimadda ay leedahay waxbarashadu in la soo saaro jiil mutacalim ah muctas bidiinihi wa baطnih in la soo saaro waa mu'asasada xilligaa ay aasaasantay waxyaalaha ay higsinaysay himilooyin dhowr ah oo ka mid ah in la hormariyo aqoon miise leh aqoontaasoo kulunsanayso aqoontii asalka ahayd oo sharciga ahayd iyo mid mucaasir ah labo in lagu tallaalo quluubta ardayda akhlaaq wanaagsan iyo qiyam islaami ah fii nufuusi tullaab waxaan leeyahay insha allahu tacaala ardaydan kula dardaarmayaa inay cilmigooda ay cibaado u beddelaan inay qudwo ummadda u noqdaan cilmigoodii waxbarashadoodii inay sii wadaan oo ay ku biiraan marxaladaha ka sarreeya macadda qurtuba ee jaamacadda bulshadoodana ay u adeegaan dadkii waalidiinta ahaa ee awlaaddaa soo tarbiyeynayey iyagana waanu mahadnaqaynaa oo garabka u ahaa dhammaan waalidiinta ilmaha gacanta ku hayana iyagana waa u mahadnaqaynaa ilaahay idin barakeeyo waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ka hadlay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay sii joogtayaan masiiradooda waxbarasho xafladdan weyn ee aadka u qiimo badan oo loo qabanayo ardada ka soo qalinjebisay macadka al anwaar iyo macadka qurduba ardaasoo aad u fara badan oo isugu jirta arday ka qalinjebisay qaybta al anwaar oo dugsiga hoose ee ibtidaa'iga iyo alanwaar oo icdaadi ah kuwo ka qalinjebiyey iyo qayb qurdubo ka qalinjebisay dhammaan ardadan mustawihii loogu talagalay inay ku qaataan macaahidda way soo wada qaateen ardadan ka qalinjebisay waxay u gudbayaan darsada alhijra athanawiya taasoo dee dugsi sare oo loogu talagalay mustawaha dugsiga sare inay ku qaataan kuwa ka qalinjebiyey macadka qurduba lidaraasaat alislaamiya walculuum alidaariyana waxay u gudbayaan jaamacadda alqima sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa macalimiintii iyo maamulkii oo iyagu juhdi fara badan ku bixiyey ardadan inay soo saaraan dhammaan martidii ka soo qayb gasheenna waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala juhuuddan iyo dadaalkan socda allah inoo barakeeyo ilaahina subxaana wa tacaala ardadan iyo jiilkan cusube inoo soo baxaya ha inooga dhigo kuwa diinkooda iyo dalkooda anfaca ilaah inooga dhigo wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada ceelbuur ee wilaayadaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya
قرآن كريم بسم رحمن رحيم iyada oo la sii xoojinayo dadaalada lagu weynaynayo kitaabka alle iyo kobcinta barashada qur'aanka kariimka ah ayaa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud lagu qabtay xamlo dacawi ah oo loogu magacdaray xamlatu tacaawun litacdiimi alqur'aani wa ahliha halka halkudhig looga dhigay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah xamladan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada galguduud ayaa loogu kurgelayay madaarista qur'aanka kariimka ee magaalada iyadoo ujeeddadeedu ahayd kor u qaadidda maqaamka qur'aanka dhiirigelinta barashadiisa iyo la socodka heerarka waxbarasho ee xarumaha lagu barto qur'aanka xamladan oo sannadkan ahayd tii labaad ee laga hirgeliyey wilaayada galguduud ayaa ka bilaabatay magaalada ceelbuura halkaasoo maktabka dacwada uu booqashooyin iyo kormeer ku tegay ilaa siddeed madraso oo qur'aan intii ay booqashooyinka socdeen waxaa si dhow loogu kurgalay habka waxbarashada u socoto tayada duruusta la bixinayo xaaladaha macallimiinta iyo ardayda iyo baahiyaha ka jira madaarista si loo sii horumariyo adeega waxbarashada qur'aanka kariimka ah munaasabad lagu soo xirayay kormeerka xamladan ee ka qabsoomay magaalada ceelbuur ayaa lagu qabtay howlka arqam ibnu arqam waxaana ka soo qaybgalay culimo maamulka maktabka dacwada macallimiin waalidiin nuqabo iyo martisharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cabduuli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga isagoo ka hadlay fadliga qur'aanka kariimka ah muhiimadda ay leedahay barashadiisa allah mahadsan muslimiin naga dhigay jamacan nagu kulmiyey ayadoo loo kulmay ee xamlatu alcinaayati litacdiimi alqur'aani wa ahlih oo dowrkii hore laga bilaabay muxaafadada ceelbuur haddana ay tahay dowrkii labaad si qur'aanka ilaahay loo weyneeyo iyo dadka qur'aanka ehelka u ah shicaar waxaa looga dhigay xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee bukhaariga uu werinaya khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama inuu dadka qur-aanka usii gudbiyo khayriyadaas ayuu helay oo fadliga iyo dheeraadka laga helayo qur'aanka dadkuna inay qur'aanka u dhigaan waa ilaahay baa nebiga faray fastamsik biladii uuxiya ilayk إنك على صراط مستقيم intaas kadib waxaa warbixin faahfaahsan goobta ka jeediyey maktabka dacwada wilaayada galgaduuda kaas oo sharaxay ujeeddada xamlada waxyaabihii lagu soo arkay madaarista la booqday iyo dadaallada lagu horumarinayo waxbarashada qur'aanka ee deegaanka alxamdulilah walaalayaal sanadkii hore kun afar boqol afartan iyo toddobadii ololahan barnaamijka ku saabsan qur-aanka kariimka in la weyneeyo ehelkiisa ayaan bilownay sanadkan marka ceelbuuran ka bilownay saddex maalmoodaan shaqadaas haynay dugsiyada qur-aanka magaaladan ku yaala waa siddeed madaraso ardada haddii imtixaanka aan ka soo qaadnay guud ahaan waxay gaarayaan saddex boqol siddeetan iyo sagaal arday intaasaan la soo kulannay mucallimiinta guud ahaan haddaad megmadan wax ka dhigto laba-iyo toban macallin waaye madarasada shan macallin joogto iyo toddoba madaraso oo hal hal macallin ah kan ugu yaroo hadda la keenay farbarka iyo kan ugu sarreey kulli waan soo diiwaangelin canug walba meeshu hadda maraaya waan soo qornay magaciisoo saddexan inuu hadda alifka ku jiro bishan hadda intaasay tahay kii hadda qur-aanka mar dhammeeyey ama laba mar dhammeeyey ama saddex mar naqtiimayna waa qoranya intuu qur-aanka inta jarow dhammeeyey isagana meelaan ku qorannay kii hadda meel dhex maraayna suuradda uu maraayo intaas dhan kombyuutar ay noogu jiraan sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda kuwaasoo soo dhoweeyey dadaalada maktabka dacwada waxaan leeyahay horta ilaahay khayrha ku abaalmariyo dadka khayrka noo qabanqaabiyey way dadaaleen wayna baraarujiyeen waxaana sax ah wixii khayr ah in laysugu kaalmeeyo allahna wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa ilaahay marka subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu arrinkaas noo hirgeliyo oo wixii dhiman oo dhaliila naga tirtiro oo wixii horumara noo siyaadiyo maanta waxaa noo yimiday maktabu dacwa oo kormeer ku sameynaya dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto maktabka maaragtay dacwada ee kormeerka sameeyana waxaana jazaakum allahu khayr wax loo baahan yahay waay wax walba aan dabagal lahaynu in maarata la dhammaystir ma laha maadaama ta qoftaan la daba joogin lala xisaabtamaynin qofama si markaas ay yeeli karta iska yeeli marka insha allah tacala iyakuna maaragtay dabagalkaas iyo ka warqabkaasna ku mahadsan yihiin jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah gabagabadii munaasabadda waxaa hadallo ka jeediyey qaar ka mid ah nunqabada wilaayada ee goobjoogga ahaa munaasabadda ilaahay yaa mahadsan subxaana wa tacaalaa suukaana keena majliskan khayriga ah maanta ilaahay wuxuuna soo waafajiyey inaan isugu nimaado xamlatu alcinaayati litacdiimi alqur'aani wa ahlih shicaarkeeduna yahay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaan ognahay ummaddan labaatan sano ka hor siday aheedaan ognahay gabdhahan xijaaban quraa'daah ilaahay wuxuu sabab uga dhigay xarakatushabaab almujaahidiina ilaahay uga dhigay waana ku mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ilaahay subxaana wa tacaala mahadsan aad iyo aadaan u soo dhoweynhaynaa in waxbarashada diinka ilaahay lagu dadaalo waa ku mahadsantaha culummadu in badanaa warkaas ku soo dhoweyhaynaa annagu haddeen nahay waalideenta haddeen nahay ninka la dhihi jira nuqubada ka waalid ahaan waxaan ku darayaa diinka ilaahay markii hore wax la dhigi jiray waxaa lagu dhigi jiray loox hadda xilligan buugaag baa ilmaa la siiyaa waxaan leenaha looxa loo bedelo sabuurada ha loo bedelo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xamladana xamlatu tacaawun litacdiimi alqur'aani wa ahlihi ayaa noqonaysa mid sii xoojinaysa xiriirka u dhexeeya maktabka dacwada iyo madaarista qur'aanka iyadoo qayb ka ah dadaallada lagu tayeynayo waxbarashada qur'aanka kariimka ah ee wilaayada galgaduuda waxaana xusid mudan in wejigii koowaad ee xamladan sanadkii hore ee kun afar boqol afartan toddoba laga daafuray degmada galhareeri iyadoo laga hirgeliyey degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee wilaayada galgaduuda halka sanadkan laga ambaqaaday magaalada ceelbuur si loo sii xoojiyo howlaha lagu weyneynayo qur'aanka kariimka ah iyo heelkiisa
mahadsanid marwan xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ku dhowaad afartan arday oo ka qalin jabisay akhrinta iyo qoraalka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhaba walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya dhowaan waxaa deegaanka bootis ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay lagu qabtay xaflad siyaar sare loo soo agaasimay laguna soo bandhigayay ku dhowaad afartan arday oo ka qalin jabinaysay dufcadii koowaad carruur muddo siddeed bilood baranaysay akhriska iyo qoraalka kuwani waa qaar ka mid ah carruurta la barayay akhriska iyo qoraalka oo bandhig aad u soo jiitay ka soo qaybgalayaasha soo gudbiyey intii ay socotay xafladii qalinjebinta ee uu qabtay maktabka dacwada magaalada baydhabo
بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون يا إلهي يا إلهي إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم
لماذا خلقنا الله؟
خلقنا الله تعالى لنعبد وحده ما شاء الله أردنا مدينة سؤالي بجوا ما شاء الله هيا سؤالي كذا الويديان أنا كم أركان الإسلام أركان الإسلام يا يوم خمسة شوائب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا sheekhana sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa tallaabo dhiirigelina ku tilmaamay dadaalka maktabka dacwada wilaayadan iyo sida uu xil isaga saaray waxbaridda jiilka soo koraya geeka ma roognay xafladii ikhtisaamkii alqalam deegaanka kudhiyahay bootis kudhiyahay kun afar boqol afartan iyo siyeed diinkan in baran waajib barashadani walkiin taraas ilaahay walmalan tarkod wallaahu qaniyun ilaahay waa qani way onog hadda qur-aanka kaysan argaasan waa alqalam farbara ka jari qur-aankii aayaddu saak yahay suuradii ka horreysay rasuul sal allahu alayhi wasalam haka degtiya kuma tahayti waa mucjize onog hadda farbale rogo oo si tajiid weelaw wala horaga jarrima wa ilaahay nimanaysi runtii ilaahay nag shukri mudanu awlaadan oo kale mid walaa keemayli bee maasha allah nidharu marta ilaahay islaamka kama hadiyaan hadda allab kadib waxgaradka iyo waalidiinta deegaanka bootis ee hoostaga magaalada baydhabo ayaa si isku mid a u bogaadiyey juhdiga macallimiinta alqalam ay geliyeen ubadkooda muddadii ay baranayeen akhriska iyo qoraalka Una markii una ana reer Botis geedka lanqanta waa ku leeyinkiga darnay lanqantaro wala shirka toosiri ku dhumaayaan xaqiiqatan mu'asasada qalam dhiga naftay inko waana shalay dhatanba way buu ahaa wal amaan dhaan la hayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala taas ilaahay aan kama hadiyaan tan kale mu'asasada qalam iyo dugsiyooyinka jarooba sidii oo waalidiintii dugsigu hadda geedka natiijada roog ka deersiyeen ilaahay ee og deegaankun walaxa maray waalidiintan yaa kama hadsan ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidni weelasha ilaahay maa ku dayaco marka alxamdulilaahi unna haddii reer booti saameena waalidiinta awlaaduneena may baa unayto diyaaranganaa ani onayto alxamdulilaahi dugsiyin kamahay haddana dugsi kale hor kuus kamna alxamdulilah had armiyun hadin meelo kale liimadel haddana haano kale la alxamdulilaahi onayto unraana jar ilaahigana dersi onayto waqtigaan intii onayto had hakudeerin hamin hana unrasiya ilaahay kama hadiyaan ilaahgii alxamdulilahi haddana nii noolay alxamdulilahi ee taxta xukuumat alwalaaya ilaahgii nii noolay ilaan dada hadige qur-aanku owlaadu owlaadiyo sida lafadohay laakiin inay suurta galaan inay weeldadaan ugu dambeynna waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday carruurta ka aflaxday alqalam iyadoo isla goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino ugu talagalay maktabka dacwada allahu akbaru allahu akbaru maa sha allah baarakum allahu fiikum وجزاكم الله خيرا نتيجتي امتحانك أرددي مؤسسة القلم في قرية بوتس لكو قاضي مئت عيالك امتحانك لكو قاضي صدام إيو ميهاينا تضوى أردي صدام إي تضوى صدام إلا مكو مدى شهادي هلدونا سشري لواتن إشان أرددان كو مدى سقالن إي كوركو إلا بغل يقلي ممتاز سيد عرضي كمدة أنا جيد جدا يا نجدين أفر عرضي كمدة أنا ما نجدين أنا جيد جيد نما وها طلواتا إلى سيتم ولا يلا رأ أرضي مركن قاب كسان يبسمن أرضي داس أو شهادة قالوا دونت نتيجة دي ما نرى نتيجة أنا هتنبك شر شيء akhriska iyo qoraalku waa furaha aqoonta iyo horumarka nolosha qof walba waa inuu ku dadaalaa barashada iyo kobcinta labadan xirfadood si uu u gaaro mustaqbal wanaagsan bulsho wax akhridaa oo wax qortaa waxay noqotaa bulsho horumarsan oo iftiimisa mustaqbalka jiilasha dambe mahadsanid abuu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad al-andalus ka dhageysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu